إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإxsaan إlى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay kitaabkii rawdaة الأnwaar fii siiraةi النabiي الmkhtaar waxaana soo gaarnay ciwaanka shiiku uu yidhi subul shataa limuwaajahaةi dacwa subulun wadooyin wadooyinkaasoo shataa kala tagsan limuwaajahati dacwa wadooyinkaasoo limuwaajahati dacwati dacwada ka hortegiddeeda u sugnaaday haadaa maxaluhaa waxaan halkan ka gelaynaa wadooyin kala duwan oo iskhilaafsan oo ay gaaladu u qorsheeyeen ka hortagga dacwada nabi moxamed sala allahu calayh wasalam haadaa baabkaanu subulun waa wadooyin wadooyinkaasoo shataa kala tagsan wadooyinkaasoo limuwaajahati dacwati dacwadda ka hortegeeda u sugnaaday walama intaha alxaju xajkii markuu dhammaaday waanagii darsigeennu ugu dambeeyey ku soo qaadannay xajkii markii carabtu isku imaanayday inay qorsho u sameeyeen gaaladu oo laleeyahay dadkii xajkay imaanayaane waxaa la rabaa in ninkan laga badbaadiyo oo aysan ku ta'afurin fakarkiisa sidaas darteeda qorsho inay u sameeyeen aan soo ogaannay qorshihiina ay faafiyeen dadkiina ayagoo warbixin haysta ha ahaato warbixintii qaldaneedu ayagu siiyeen ha ahaato nabigoo inta u tegey sala allahu calayh wasalam la hadlay warbixinadaas kala duwan ayagoo haysta inay laabteen dadkii marka xajkii dhammaaduu nooga warrami walamantaha alxaju xajkii markuu dhammaaday wacaadad qurayshun qurayshna ay u noqotay ilaa buyuutihim guryahoodii oo wadma'anuu ay xasileen kaannahum waxaad mooddaa ra'ow inay arkeen an yucaalijuu inay daweeyaan haadihi lmushkilata mushkiladan iyagaa mushkilad u arkay mushkilad maahan in ilaah keligiis la caabudo weeye waa wanaag waa xaq laakiin ayaga mushkilad weyn oo ku soo korodhay u arkeen mushkilad weyn oo soo korodhay oo dhibaato weyn ku hayday u arkeen marka kaanahum waaba ayagoo ra-ow u arkay an yucaalijuu inay daweeyaan haadihi lmushkilata mushkiladan allatii mushkiladaasoo nasha-ad bilaabatay liajli qiyaami rasuulillaah rasuulka ilaahay uu istaagidiisa darteedna u bilaabatay sala allahu calayhi wasalam bidacwati yeedhis uu u istaagay ilallaahi alla dadka uu ugu yeerayo waxdow keligiis dacwada nabiga sala allahu calayh wasalam uu dadka ugu yeerayo alla keligiis ha la caabudo arrintaasay waxay u arkeen mushkilad weyn oo cusub oo bilaabatay fafakaruu way fakereen marka quraysh waistashaaruu wayna wada tashadeen uma ikhtaaruu kadib waxay doorteen subulan wadooyin wadooyinkaasoo shataa kala tagsan wadooyinkaasoo limuwaajahati haadihi dacwa dacwadan ka hortegeeda u sugnaaday iyo walqadaa'i in laga taqalluso calayhaa dacwadan nadkuruhaa waan sheegaynaa wadooyinkaasuu shiiqu yidhi fii maa sida yelii soo socda biiijaasin maca iijaasin annagoo soo gaabayna wuxuu leeyahay wadooyin tiro badan oo ay u qorsheeyeen in looga hortago dacwada nabiga sala allahu calayh wasalam iyo in laga taqalluso ayaan halkan ku sheegi doonnaa annagoo soo gaabayna alwal kan ugu horeeya muwaasalatu sukhriyati jeesjeeska waa in la sii wado iyo walistihzaa'i jeesjeeska waa isku macno wuxuu yidhi alawalu kan ugu horeeya muwaasalatu sukhriyati yasitaanka iska dheh oo kala du yasitaanka iyo walistihzaa'i jeesjeeska waa in la sii wado iyo wal igtaaru in la badiyo minhaa arintaas jeesjeeska aad in loo badiyo qodobka koobaad taasuu ahaa oy go-aanka ku gaareen waxay idhahdeen waxaa la rabaa yasid iyo jeesjees in aad loo wado arrintaas waxay keeni kartaa yidhahdeen inuu ka niyad jabo asaga iyo saaxiibadiisba inay sii wadaan towxiidkan iyo alla kaliya ha la caabudo marka si ay u niyajabaan oo ay arrinta uga joogsadaan waa in qof kastoo arkaa ku jeesjeeso oo uu yaso alawal arrinka ugu horeeya oo ay yidhaahdeen aan uga hortagno dacwada muwaasalatu sukriyati yasitaanka waa in la sii wado iyo walistihzaa'i jeesjeeska iyo waliksaaru in la badiyo minhaa jeesjeeskaas walqasdu ujeeddada min daalika arrinkaas looga jeedaana takhdiilu rasuulillaah rasuulka ilaahay in la hoojiyo weeye sala allahu calayh wasalam in uu u dareemo in garabkiisa laga baxay oo uu waxa weeyaan cadowgan uusan ka hortegi karin waa inuu u dareemo marka wuxuu idhi walqasdu ujeeddada min daalika qodobkaas looga jeedaa takhdiilu rasuulillaah waa rasuulka ilaahay in la hoojiyo sala allahu calayh wasalam iyo walmuslimiina muslimiinta in la hoojiyo iyo wa tawhiinu quwaahum awoodahooda macnawiga iyo wa tawhiinu quwaahum awoodahooda in la daciifiyo awoodaha almacnawiyata ee macnaha loo nisbeeyey moogtahay qofka meeshuu ka dhaqaaqa waa niyada meeshuu qofku wax ka wadaa waa qalbiga marka quwada qofka oo ugu qaalisan waa qawiga waa qalbiga marka waxay yidhahdeen awoodaha qalbi iyo niyadda waa in laga dilaa oo ay ka niyad jabaan oo is yidhaahdaan waxaan wax la wadi kara ma ahan wax la dhaqaaji karana ma ahan ee dib aan uga laabanno arrintaasay ugu talagaleen waa kana marka waxyaalihii marka been abuurka ahaa ee ay yidhaahdeen ha la faafiyo dicaayadan xoog ha loo faafiya yidhahdeen waa midaan fa kaanuu waxay ahaayeen gaaladu yatahimuuna kuwa ku tuhmaysta rasuulallaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam biannahu rasuulku rajulu nin inuu yahay ninkaasoo masxuuran la sixray qodobkaas aad ha loo faafiya yidhahdeen qof kastaaba qofku arko ha yidhaahdo ninkaan annagu waa fiirinnay waa rogrognay arrintiisa waxaa noo soo baxday nin sixran inuu yahay qodobkaas arrintaas xoog ha loo faafiya yidhahdeen tan labaad shaacirun gabyay weeye majnuunun waalan ilaa waxaa imaan karta yidhahdeen de waa maxay ninku hadduu sixran yahay waa maxay wuxuu akrinaya marka waxaan leenahay yidhahdeen ninku waana xanuunsan yaho waa waalan yahay gabaygana waa yaqaana marka gabay weeye waxuu ummadda ku indhasarcaadina ilaahayna qur-aan kuma soo dejin qodobkaasna waxay yidhahdeen si xoog badan waa in loo faafiyaa arrinta kale waxay yidhaahdeen kaahinu waa kitaab gaablow kaahinkaasoo ya'tiihu u imaanayo ashaydaanu shaydaan arrinta kaloo la raba waxay dhahdeen xoog in loo faafiyo oo saddexaad waa inaan nidhaahno ninka waa kitaab gaablow oo waxyaalaha uu sheegayo ood la yaabaydaan shaydaana ku soo dego u sheega qodobkaasna waxay dhahdeen waa muhiim in xoog loo faafiyo si uu u niyad jabo arrinta afraad saaxirun sixroolo weeye sixroolahaasoo kadaabun been badana waa nin sixroolahoo been badan midda afraad muftarin waa mid been abuurta mutaqawilun ilaahayna ku orah samaysta waxaan leenahay muftar macnaha hadaluu asagu samaystay uu leeyahay alla yidhi mutaqawilna waa la mid ilaahay uu ku orah samaysanaaho alloon dhihin uu leeyahay alla yidhi arrintaasna waa in xoog loo faafiyahaydhan ayadana iyo waqayri daalika intaas qayrkeed intaas kaliya ma ahan iyo waqayri daalika intaas qayrkeed oo min atuhami tuhmooyin ah iyo washataain cayaal ah intaas iyo wax ka badan oo cay iyo aflagaadaa ay go-aamiyeen in xoog loo faafiyo wa kaanuu gaala waxay ahaayeen idaa ra-ow markay arkaan yejii-u nabigoo imaana wayadhabu isagoo tagaa yanduruuna kuwa fiiriya ilayhi nabiga nadara alqadabi carada fiiradeeda iyo wa niqmati ciqaabta fiiradeeda marka qodobkaas koobaad waa qodob muhiima qofku inuu fahmo in dadka tawxiidka iyo sunnada iyo cilmiga iyo duruqul ambiyaa ku socda in la caayo oo aflagaadooyin loo dejiyo oo been abuur loo sameeyo waa dariiqulkufaar waa dariiqii mushrikiinta tawxiidka iyo sunnada dadka ku baaqaya in loogu sameeyo been abuuryo kala duwan oo laisleeyahay saaxada ha looga saaro suuqa ha looga saaro ummadda ha looga fidneeyo waxa weeyaan waa dariiqadii kufaarta dariiqat lkufaar wey ninkan annagaa dareemayna yahuudda xaggeedu ka socdaa halkaasa lagu wado hadday gadmi weydo annagaa og meel kalaa laga soo diray hadday taas ku soco weydo waxa weyan in la yidhaahdo waxa weeyaan ninkan waxa weya annagaa dareemayna yaryar ahaantiian qin yixdiyaa lagu maray isagoo yar oo yixda ku taalon la xiirin aabbala marta aduu hadla sidii lagu dicayadin karo haddii ku soco weydo in la yidhaahdo waa ninkan in fataana oo fidnaysan weeye oo masaladu ku fidnaysan yahay ma fahmi kartaan idinku ma fahmi kartaan dadka diintu ay la shaqaydo dhuuxooda iyo xididadooda dadkaasi aad u gara kara idinka warkeena dhegaysta adugu dicaayaad u kala duwan in la sii daayo waa dariiqatu lkufaar marka gaaladu sidaanay ahaayeen wa kaanuu gaaladu waxay ahaayeen idaa ra'awhu idaa ra'awhu markay nabiga arkaan yejiiu xaalu imaanayo wayadhab uu tegayo yanduruuna waa fiiri jireen ilayhi nabiga nadara alqadabi wanicma ishaa lagu dilaa in ad saas isha loogu gubo si uu u niyad jabo qof kasta oo soo agmara waxay leeyiin saas isha hagu gubo inta xoogaa isaga dhan niyaddu ka jabto ha yidhahda meeshaan meel lagu noolaa kara maahan isha iguda gubeenba laakiin saas wax ku dhaqaaqaya ma ahan maxaa yeelay qof janno raba ilaahay raallahashadiisa u socda ilaahiisa ku kalsoon in lagu gubay haddaad ishaada adigu kala rogto iyo haddaad dabcida midna dankama laha ilaahay weynaayaa nooga warramay isha ku gubi jireen waa tanaa ila wuxuu ihi subxaana kamaa qaala tacaala sidii alla yidhi tacaala alla waa sarreeyaahe wa in hushaaniye yakaadu waxay ku sigtaan alladiina kuwa kafaruu gaaloobay layusliquunaka inay ku lagdaan biabsaarihim indhahooda ay kugu lagdaan lamaa samicuu markay maqlaan addikra qur'aanka wayaquuluuna waxayna yidhaahdaan inahu lamajnuunu waa waalay siday isha kuugu gubayaan inayba isha kula dhigaanayba ku siganaya marka gabal waxay leeyihin bal qof qumaya hadduu nagu jiro oo isha la tuuri kara waa in la qumayaysto aad isha ha loogu gubay ilxaasnimo ha lagu fiiriyo waa intaasoo ishu ka dustee ilaah wuxuu yidhi subxaana wa in yakaadu wa in hushaaniye yakaadu gaaladu waxay ku sigtaan wain hushaaniye yakaadu waxay ku sigtaan alladiina kuwa kafaruu gaaloobay layusliquunaka inay ku lagdaan biabsaarihim aragyaalkooda kugu lagdaan lamaa samicuu markay maqlaan addikra qur'aanka wayaquuluuna gaala waxay yidhaahdaan inahu nabigu lamajnuunu waa waalaya wa kaanuu waxay ahaayeen gaaladu idaa ra'awhu nabiga markay arkaan yatahakamuuna bihi kuwa guulguula way guulguuli jireen waa jeesjeeskii wa kaanuu waxay ahaayeen gaalo idaa ra'awhu nabiga markay arkaan yatahakamuuna yatahakamuuna bihi kuwa nabiga guulguula wayaquuluuna waxay leeyihiin ahaadaa midkaanu alladii kii miyaa yadkuru wax ka sheegaya aalihatikum ilahyaalkiina qofkaasaa waxa ilaahyaalkiina wax ka sheegaya umad dhimatay aad tihiini markaasuu iska kiin dhex maraya inuu ta niya jaw is yidhahdo war ummadoo dhan amay kugu kacaanoo waa ummad tiro badane waxa weeyaan dhibaata kaaga tima saas markuu soo maraa laleeyahy waa kaas qofkaasaa waxa weyan qofka ilaahyaalkiina wax ka sheegaya ummad intaas la egaatiina fariig ka batay markaasaa dhexdiina ilahyaalkiina wax looga sheegaya ummad dhimatay baatiino damiir lahayn waxa weeyaan dadaa u taaganoo nabiga ilaaha horta waa diyaynaya dadna waa u taagnaayeen oo waa nagii soo marnay adeerkiis iyo ehladiisa u taagan marka ujeeddadu maaha in la dilo waa in la bahdilo oo la niyad jabiyo oo is yidhaahdo war meel wax laga wadi karo meeshu maaha ummad balaayo u tashatay way ka tag shaydaana u adkaaday inuu is ilaahay rabaan ilaa wuxuu ihi subxaana waxay yidhahdeen gaalo ahaadaa midkaanu alladii kii miyaa yadkuru aalihatikum ilaahyaalkiina wax ka sheegaya shiiku wuxuu yidhi waidaa ra'aw markay arkaan gaalo ducafaa'a asaxaabati saxaabada kuwooda taagta daran kuwooda aan waxba haysan sida camaar ibnu yaasir oo kale sida bilaal oo kaleeto sida khabaab ibnularabti oo kale oo qaar addoommo u badan qaar waxa weeyaan dhaqaalo la-aanu haydo qaar aad u tabarya dadka xaqa u hormarama ducafaday ahaayeen ducafada ay ahaayeen dadka xaqa u hormara marka gaalo markay arkaan ducafaaa saxaaba saxaabada kuwooda tabartaya qaaluu waxay yidhaahdaan qad jaa'akum waxaa iniin yimid muluukul ardi boqorradii dhulka waa jeesjees meeshuu soo mara waa nimanaan aan nolol xataa heli karin markaasay lein alla waar waa kanaa boqorradii ha boqorradii boqorrama waa waa jeesjees waa istihzaa dhaqan gaalaad sooma jeedin ilaa wuxuu ihi subxaana waxay yidhaahdaan ahaaulaa'i kuwaanu ahaaulaa'i kuwaan miyaa manna allaahu ilaahay galladaystay calayhim korkooda mukhtaariina xaale ay yihiin kuwa laga doortay min baynina dhexdeena ma kuwa nuucaasa ee saas labiskoodu yahay iyo dhaqaalahooda ma kuwaasa ilaahay dhexdeenna ka doorta oo ilaahay abaal gooni u galo iimaan siiye annagana aanala siin wax dhici kara maa
saasay yidhaahdaan ahaulaai kuwa miyuu manna allaahu ilaahay galladaystay calayhim korkooda mukhtaariina xaalay yihiin kuwa laga doortay min baynina wa kamaa qaala allahu sida ilaahay baa yidhi tacaala alla waa sarreeyahay ina aladiina dadka ajramuu dembaabay waa gaalada kaanuu waxay ahaayeen yadxakuuna kuwa qosla min aladiina kuwii ku qosli jireen aamanu xaqa rumeeyey mar alla markay soo maraan aynta qosolada canila olla boqorradiia meesha maray waa kuwaana saasay ahaayeen ina aladiina kuwa ajramuu dembaabay kaanuu waxay ahaayeen yadxakuuna kuwa qosla min aladiina dadkiiay ku qosli jireen aamanuu allii rasuul rumeeyey waidaa maruu markay mu'miniintu soo maraan bihim gaalada yataqaamasuun waa isku iljabi jireen iljabiska dhaqangaalaad waxa weya ishay isku jajabinayaan fooday taagayaan faruurtay taagayaan waxa weeyaan mar alla markay mu'miniintu meesha soo maraan aa mid faruurta taagaya mid waxa weya isha jabiyey iska dhigayaan ay leeyihin alla waa kuwan boqorradii boqorradii dhulka saasay leeyihin ilaa wuxuu yidhi subxaana waidanqalabuu gaaladu markay u gadoomaan ilaa ahlihim ehelkoodii guryahoodii markay aadaan inqalabuu way gadoomaan fakihiina xaala yihiin kuwa ku raaxaysanaya cayda saxaabada iyo nabiga iyagoo ku macaansanaya waxa weyaan cayda iyo wax ka sheegga waxa weeyaan nabiga iyo mu'miniinta marka waxaad dareentaa dadka mu'miniinta wax ka sheegooda ku raaxaysana inay dariiqay ku socdaan tahay dariiqatulkufaar inaad saas u ogaato weeye waidaa ra-ow gaaladu markay arkaan hum mu'miniinta qaaluu gaala waxay yidhaahdaan inna haaulaa'i kuwaanu la daalluuna waa kuwa lumay oo baadiyoobay diinto aabbahood iyo abkoodba ka leexday saasay gaaladu yidhaahdaan suurat lmudafifiin aayadda sagaal iyo labaatanaad ilaa soddon iyo labo waqad agharuu waa badiyeen gaalo min asukhriyati yasidda walistihzaa'i jeesjeesidda wa min adacni duridda watadxiiki kuqswatadxiiki iyo kuquslidda xataa ahara ilaa uu saameeyey daalika arrinkaasu fii nafsi nebiyi nabiga nafsadiisa sala allahu calayh wasalam nabiga isagoo ilaahay sugay oo ilaahay doortay haddana waa banu aadam waxa weeyaan qofka marka la yaso lagu jeesjeeso lagu qoslo faruurta lagu jabiyo waxa weeyaan marka dambe qalbigiis waa dhibsana dicaayaad lagu furo meel kasta dicaayad la dhigo waxa weeyaan qalbigiis waa dhibsana tiya ilaahay nooga warramay marka markaasuu shiiku wuxuu yidhi xataa ahara ilaa uu saameeyey daalika jeesjeeskaasu fii nafsi nebiyi nabiga nafsadiisa sala allahu calayh wasalam kamaa qaala allahu tacaala sida allaah uu yidhi walaqad wallaahiye naclamu waan ognahay annaka adiga nabiga suubanow yadiiqu inuu cidhiiri gelayo sadruka laabtaada bimaa yaquuluuna bimaa kii sababtiis yaquuluuna ay leeyihiin hadalka gaaladu leeyihiin qalbigaagu inuu cidhiiri dareemayo waa ognuhu ilah yidhi subxaanau wa tacaala waan ognah marka annagaana kuu gargaarayna wey macnaheedu annagaa kaaga gargaarayna waana ognah maxaa waa wax cidhiiri laga dareemo waayihi uma habatahu allaahu tacaala kadibna alla waa sugay nabiga uma habatahu اllahu tacaala ilaahay nabiga waa sugay wabayana lahu ilaah wuxuu u cadeeyey wabayana ilaah wuxuu u caddeeyey lahu nabiga maa shay yadhabu uu ku tegayo bihaada diiqi cidhiirigan wabayana ilaah wuxuu u caddeeyey lahu nabiga maa shay yadhabu uu ku tegayo bihaada diiqi cidhiirigan faqaala ilaah wuxuu yidhi fasabbix nastah rabbigaa nastah bixamdi rabbiga bixamdi rabbika rabbigaa mahadintiisa xaalaad ku dheehan tahay wa kun waxaad ka mid noqotaa min asaajidiina dadka ilaahay u tukada wacbud rabbaka rabbigaana caabud xataa ya'tiyaka intuu kaaga imaanayo alyaqiinu geerida marka qofka waxaa la rabaa duruqda ambiyada inaad barato qofka waxaa la rabaa inuu barto duruqul ambiyaa iyo cidhiiriga iyo culaysku markuu ku yimaado siday u cilaaji jireen oo u dawey jireen waxay tahay jeesjeeska iyo dicaayadda iyo been abuurka marka lagugu badiyo xarigga alla lagu sii dhegaa baryada allah la badiya tasbiixdaa la badiya adkaartaa la badiya qur-aan akhriskaa la badiya salaadaa la badiya ilaahay baa kaaga gargaaraya subxaana wa tacaala meeshaasaa la rabaa qofku inuu ku xirmo oo mar kastood culays tawxiidka iyo sunnada uu kugu soo gaaro ee uu kaa soo gaaro gaalada ama dadka munxarifiinta ee fataaniinta fitnaysan ee tawxiid iyo sunna la dirirka ah waxaa la rabaa inaad adugu u cararto xagga alle xaggaas inaad u ciirsato ood ilaahay ku tiirsato taas ayaa lagaa rabaa nebigiisa taasa ilaahay ku hanuuniyey waqad bayana waa u caddeeyey alla lahu nabiga qabla daalika markaas ka hor maa shay fiihi dhexdiisa adtasliyatu sabarsiin ay ku jirto wax lagu sabarsiinayo ayaa ilaahay u caddeeyey nabiga aayadahan ka hor xayu meel qaala ilaah yidhi innaa annaga kafaynaaka waa kaa kaafinnay almustahziina kuwa jeesjeesaya gaalada runtaa kugu jeesjeesayda annagaa kaa kaafinnay aladiina mustahzi'iinta yajcaluuna yeelaya macallaahi alla la jirkiisa ilaahan ilaah ilaahaasoo aakhara kale fa sawfa mar dambe ayna yaclamuuna ogaa doonaan ciribxumada ka timaadda jeesjeeskooda way dhedhami doonaan caaqibata istihzaa'ihim wa ahbara ilaah wuxuu sheegay nabiga anna ficlahum ficilkooda haadaa oo kan ah sawfa yanqalibu inuu mar dambe ku gadoomi doono wabaalan cuquubo xaalu yahay cuquubadaasu calayhim korkooda ahaatay wa ahbara ilaah wuxuu u sheegay nabiga anna ficlahum ficilkooda haadaa oo kan ah sawfa mar dambe yanqalibu inuu isbedeli doono wabaalan ciqaab xaalu yahay ciqaabkaasu calayhim korkooda ahaaday fa qaala ilaah wuxuu yidhi walaqad istuhzi'a waa lagu jeesjeesay nabi maxamedow birusulin rusul ayaa lagu jeesjeesay min qablika adiga horta fa xaaqa waxaa ku degay oo hareereeyey biladiina kuwii sakhiruu jeesjeesay minhum dadka xaalo ay ka mid ahaayeen maash cadaabkii kaanuu ay ahaayeen yastahzi'uuna kuwa ku jeesjeesa bihi cadaabka waxaa ilaahay rasuulkiisa ku yidhi nebi maxamedow ha la yaabin kuwan jeesjeeskooda waxbayuu cidhiiri ku gelin adiga hortaa rususha ilaahay sidaasaa loogu jeesjeesi jiray rasuul kastoo alla soo diro oo yidhaahda alla kaliya ha la caabudo sidaanaa loogu jeesjeesi jiray arrintuna waxay ku dambay jirtay kuwii ku jeesjeesay waxaa ku degi jiray oo hareeray jiray ciqaabka iyo cadaabka ay ku jeesjeesayeen walaqad istuhzi'a waa lagu jeesjeesuu ilaah yidhi birusulin rusul min qablika adiga hortaa'a nabiyow lagu jeesjeesay fa xaaqa waxaa ku degay oo hareereeyey biladiina kuwii sakhiruu jeesjeesay minhum gaalada xaale ay yihiin maa shaygii kaanuu ay ahaayeen maada cadaaba loola jeedaa maa cadaabkii kaanuu ay ahaayeen yastahzi'uuna kuwa jeesjeesa bihi sababtiis u jeesjeesa arrintaas arrin aheed dariiqa labaad ee ay go'aansadeen in dacwada nabiga looga hortago ahaani kan labeeya alxayluula waa in la kala dhex galaa bayna annaasi dadka iyo wa bayna alistimaaci dhegaysiga ilanebiyi nabiga la dhegaysana sala allahu calay wasalam waxaa kaloo la rabaa ha yidhaahdeen in la kala dhex galo oo buuq lagu shido oo dadka aysan makansan oysan u suurtogelin inay nabiga si sax u maqlaan sababtoo hadalkiisa waxay idhahdeen qofku hadduu maqlo waa ku saamooba waana raaca marka waxaa la rabaa ummadda in laga jaro ninkan ummadda in la kala jaro iyo asaga ayaa la rabaa oo warkiisoo saxa aan ummaddu maqlin qodobka labaad kaasuu ahaa ahaani qodobka labeeyo gaala u degsatay in dacwada looga hortago alxaylulatu waa in la kala dhex galo bayna annaasi dadka iyo wa bayna alistimaaci dhegaysi ila nebiyi nabiga la dhegayso sala allahu caleyh wasalam faqad qararuu gaala waxay go'aamiyeen an yuhiiruu inay kiciyaan ashaqaba buuq buuq inay kiciyaan oo wayarfacuu ay kor u qaadaan addawdaa'a qaylada qaylo inay kor u qaadaan mar alla markii nabigu qur-aan akhri tegaba oo wayatrudu naasa dadkana ay caydhiyaan kullamaa mar kasta oo ra'owu nebiya nabiga ay arkaan sala allahu calayh wasalam yastaciddu xaala uu u diyaargaroobayo liyaquuma inuu u istaago bidacwati dadka inuu ugu yeedho ilallaahi alle fii maa baynahum dhexdooda go'aan waxaa lagu gaaray in buuq iyo qaylo la kiciyo qayladana kor loo qaado dadkana la cayriyo mar alla markay arkaan nabigu inuu u diyaargarooba dadka inuu dhexdooda diin ka sheego taasay go'aansadeen wa allaa yatrukuu gaaladu inaysan ka tegin ay go'aansadeen lahu nabiga aysan uga tegin fursatan wax fursada ah fursadaasoo yantahizuhaa uu ka faa'iidaysanayo libayaani maa shay caddayntiisna uu uga faa'iidaysanayo yadcuu uu dadka ugu yeerayo ilayhi shayga wax fursad ah oo uu dadka ugu cadday karo waxa uu dadka ugu yeerayo ilaa dadku hadday fahmaan diinta nebi moxamed sala allahu calay wasalam waxay dareemayaan nabigu dadka inuu ugu yeerayo cisadii adduun iyo jannadii aakhiro adduun iyo aakhiro wanaagga ah inuu dadka ugu yeerayo dareemayaan arrintaasi aan dadku nagu dareemaynin oo fursad yaan loo siin uu nabigu dadka ugu caddeeyo waxa weeye waxa uu doonayo waqad tawaasow waa isku dardaarmeen gaaladu bidaalika arrintaas fii maa baynahum dhexdooda isku dardaarmeen waxay hahdaan qof kasta waxaa laga rabaa meeshaad ku aragto in lagu buuqo fursad yaan loo siin uu ninkaasu ku sharaxo waxa uu xambaarsan yahay qof kastoo naga mida waxaa laga rabaa meesha uu ku arko isagoo diin sheegaya inuu qayliyo buuq ha kedo meeshii marka qaylo iyo sida loo qayldhaamaa inta la niyad jabo ha lagu kala tago waxba laga maqli maayo naga keena intaasa laga rabaa intaasa laga rabaa welidaas saas daradeeda baciid ma ahan xataa mararka gabal makaroofanada iyo waxa weeyaan in la qaso oo la yidhaahdo suuq gawo u leeyahay inta waxba la maqli waayo le wax la maqlaa ma naga kala keena wax baciida ma oo la yidhahdo halkaasa laga galo dacwada ilaaha nooga waramay inay isku dardaarmeen waqad tawaasaw gaaladu waa isku dardaarmeen bidaalika fiima baynahum dhexdooda qaala allahu ilahi wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyahay waqad qaala allahu ilahi wuxuu yidhi tacaala alla waa sarreeyahay wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay gaaladii waxay yidhaahdeen laa tasmacuu ha dhegaysanina lihaada alqur'aani qur'aankan ha dhegaysanina sidaasay gaaladu yidhaahdeen walqow ku buuqa fiihi qur'aanka lacalakum taqlibuuna likay taqlibuuna si aad uga adkaataan si aad ninkan uga adkaataan ha lagu buuqo ha lagu buuqo ha lagu qayliyo soo maadna arki jirin qofaa waxa weeyaan istaagaya kelimaduu rabaa inuu sheego kaasaa laleeya war salliga ku qaada salliga ku dhifta salliga ma waxaa loogu talagalay dad in lagu dhibo salliga ma qur-aanku ka hor yimaadaa salliga qur-aankaaba sheegaya mogta salligu qur-aankaa sheega waa xaq waa diin laakiin in diinka looga hortago miya waa ulm waa jahli waa dariiqadii soo maha waa dariiqadii waa qalab salliga ha ihaanaysan ha ku cayaarin waa diin salliga soo ma ogid qur-aanaana sheegay salliga soo maha aayad qur-aanaana sheegtay see marka uga dhigaydaa wax oo sida dariiqadii gaalada loogu adeegsaday subxaan allah ayaan daro wey waqad dalluu way daa'imeen gaaladu waqad dalluu way ahaadeenoo waa daa'imeen qaa'imiina xaale ay yihiin kuwa u taagan bidaalika arrintaas sidaasay daa'imeen sidaasay daa'imeen waxaad kaloo dhihi kartaa waqad dallu gaala waxay ahaadeen qaa'imiina kuwa u taagan bidaalika shaqadaas buuqa ah bikulli shiddatin shiddo dhammaanteed iyo wasalaabatin adayg dhammaanteed adadayg iyo shiddu ayay u adeegsanayaan xataa ina awala qur'aanin qur'aankii ugu horreeyey oo tamakana nebiyu nabigu uu makansado sala allahu calayhi wasalam min tilaawati akhrintiisa fii majaamicihii meelahay isku yimaadaan uu ku akriyo xataa ina awala qur'aanin qur'aankii ugu horreeyey oo tamakana nebiyu nabigu uu makansado sala allahu calayhi wasalam min tilaawati akhrintiisa fii majaamicihim meelahay iskugu yimaadaan uu ku akriyo huwa qur'aankaas wuxuaa suuratu najmi wadaalika waqtigaasuna fii ramadaana ramadaan ayuu ahaa fi sanati alkhaamisa sanadii shanaad ee mina nubuwati nabinimada markii nabiga la soo diray ee rasuul laga dhigay ee waxa weeyaan dadka diinta u sheeg la yidhi shan sano ay qaadatay in dadka si toosa loogu dul akriyo qur-aanka ka war shan sano shan sano fursad uma helin uu dadka si toosa qur-aanka dhexdiisa ugu akriyo nabiga sala allah alay slam wa maca daalika intaas waa sabra intaas waa sabra taas marka dariiqada nabiyaalkay ku barayda shan sano maahan cimrigaaga haddaan waxa weeyaan hal qof kaa aqbalin adiga kaliya waxaad fiiridaa waxaa dadka ugu yeerayda diin saxa ma yihi mar walba taas iska hubso haddaad hubsato midaas khalaas ha shakinin dariiqatulambiyaa waxa wey waa dhib xariiruma goglana xariiruma goglana qodxaa yaalla dariiqada nabiyaalka qodax a taalla maxaa yeelay waxaa ka dambeeya shay qaaliya wa kaanuu gaala waxay ahaayeen idaa samicuu nabiya nabiga markay maqlaan sala allahu calayhi wasalama yatlu xaalu akrinayo alqur'aana qur'aanka fii salaatihi salaadiisa dhexdiisa uu ku akrinayo wa akaru maa shayga ugu badan oo kaana nabigu uu ahaa sala allahu calayh wasalam yatluuhu mid akriyana fii salaatihi salaadiisu ahaa bileyli habeenkii uu akriyee nabiga qur-aanka ugu badana salaatuleyl ku akri jiraye markay gaaladu maqlaan nabigoo qur-aanka akrinaa sabbulqur'aana qur-aankay caayi jireen waman axadkiina waa caayi jireen ansalahu soo dejiyey wa alleh waman qofna waa caayi jireen jaa la yimid bihi qur'aanka waa nabige dhammaan waa caayi jireen mar alla markay maqlaan nabiga qur-aanka akrina ay allah iyo nabiga iyo dhammaan qur-aanka caayaya oy aflagaadaynaya saasay gaaladu ahaayeen wa kaanuu gaala waxay ahaayeen idaa samicuu nabiya nabiga markay maqlaan sala allahu calayh wasalam yatluu xaalu akrinayo alqur'aana qur'aanka fii salaatihi salaadiisa dhexdiisa ku akrinayo wa akaru maa shayga ugu badanoo kaana nabigu ahaa yatluuhu qur-aanka mid ku akriya fii salaadihi salaadiisa dhexdiisana bileyli habeenkiiyay aheede mar alla markay maqlaan sabbuu waa caayi jireen alqur'aana qur'aanka waman axadkiina waa caayi jireen ansalahu soo dejiyey waman qofkiina waa caayi jireen jaa'a bihi la yimid xataa anzala allahu ilaa ilaahay ka soo dejiyey tacaala alla waa sarreeyahay walaa tajar kor ha u qaadin nabiga subano bisalaatika salaadaada kor ha u qaadin oo qur'aanka aad salaada ku akrinaydo sare ha u qaadin walaa tukhaafid hana siraysan bihaa salaada wabtaqi raadi bayna daalika arrinkaas meesha u dhaxayda sabiilan wadaka raadi wadda ka raadi xataa anzala allaahu ilaa ilaahay soo dejiyey tacaala alla waa sarreeyaahe walaa tajar kor ha u qaadin bisalaatika salaadaada macnaha qiraa'ada aad salaada ku akrayda weeye walaa tukhaafid bihaa hana siraysano ha qarsan wabtaqi raadi bayna daalika inta u dhaxayda sabiilan wadda ka raadi wadahaba waa tegey annatru ibnulxaaris nin la dhihi jiray natru ibnulxaaris ila alxiyar xiira meesha la yidhahduu aaday magaalada la yidhaahdo iyo washaam ayuu aaday fa tacallama wuxuu ka soo bartay minhum reer shaam qisasan sheekooyin shacbiyatan ee dadweyne sheeka dadweyne ayuu ka soo bartay oo aad dhowr qisuu soo xifdiyey kaanuu qisooyinkaasoo kaanuu ay ahaayeen yaxkuunaha kuwa ka sheega can muluukin boqoradoodii wa umaraa'ihim madaxdoodii midla rustum oo kaleeto ninkii boqorkii la dhihi jiray rustum oo kale iyo wa isfandiriya ninkii la dhihi jiray boqoradaasoo kale qisas ay ka sheegi jireen taasuu soo xifdiyey sheekooyinka ay ka sheegi jireen labadaas boqor iyo wixii lamidka ahaa sida rustum oo kale iyo isfandiyaar isfandiyaar wey falamaa rajaca markuu soo laabtay gaalkii waa nasr ibnuxaaris falamaa rajaca markuu soo laabtay akhada wuxuu bilaabay yacqidu inuu qabto annawaadiya golayaal iyo walmajaalisa fadhiyaal fadhiyaal waaweyn inuu dadka u qabto ayuu go'aansaday ayuu go'aansaday falamaa rajaca markuu soo laabtay oo uu yimid oo uu ku soo laabtay maka kaan markuu soo laabtay aad falamaa rajaca markuu soo laabtay akhada wuxuu bilaabay yacqidu inuu qabto annawaadiya fadhiyaal ama golayaal iyo walmajaalisa meelo la fadhiisto fadhiyaalkaasoo yaqusu uu uga warramayo haadihi lqisasa sheekooyinkan sheekooyinkan fadhi weynuu qabaan markaasuu qisayna boqoradaas ayuu ka warramaa boqoradaas ayuu ka warramaa marka sheekooyin waaweyn ayuu qabanaa wayasrifu waa jeedinaa bihaa sheekooyinkaas annaasa dadkuu ku jeedinaa can ilistimaaci qur-aanka inay dhegaystaan ilanebiya nabiga inay dhegaystaan waxaaso dhan u ka jeedinaa wayasrifu waa jeedinaa bihaa sheekooyinka annaasa dadkuu ku jeedinaa can ilistimaaci in la dhegaystu ka jeedinaa ila nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam waidaa samica markuu maqlo bimajlisin makaanu fadhi makaanu fadhigaasoo jalasa uu fadhiistay nabigu makaanu fadhigaasoo jalasa uu fadhiistay fiihi makaanu fadhiga rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam litadkiiri si uu dadka u xasuusiyo bilaahi alle hadduu maqlo nabigaad fadhi maanta qabtay ummaddii ilaahay buu ku xidhay ummaddii wuxuu kala hadlay towxiid markuu maqlo khalafahu nabigu u dabamaraynaa fii daalika almajlisi fadhigaas wayaqusu calayhim wuxuuna uga warramaa min tilka alqisasi sheekooyinkaas markuu sheekada sheego uma yaquulu wuxuu leeyahay bimaada muxamedun axsanu xadiian minii muxuu maxamed aniga iiga sheeko fiican yihi bal sheekada uu iiga sheeko fiican yahay sheega amba waxaasaan hayaahe intaasuu leeyahay bimaada mxee muxamedun muxamed axsanu uu iiga wanaagsan yahay minii aniga xaggayga xadiian xagga sheekada uma taqadama khadwatan tilaabo hore u qaada ukhraa kale tilaab kale horumar ayuu u sameeyey iyo horukac waxa weeyaan ka hortagii diinta iyo towxiidka tilaab weyn hore u qaaday gaalki uma taqadama hore ayuu u kacay khadwatan hal tilaab ah tilaabtaasoo ukhraa kale fashtara wuxuu soo gatay jaariyatan addoon muqaniyatan hoobalad ah waxa weeyaan addoon oo fanaanad ah ayuu suuqa ka soo gatay ayuu suuqa ka soo gatay markuu soo gabtay fanaanadii fa kaana wuxuu ahaa laa yasmacu midaan maqlin biaxadin qof axadkaasoo yuriidu raba alislaama inuu islaamo ilaa hadduu maqlo indalaqa waa tagaa bihi qofkaasuu u tagaa ilaa tilka almuqaniya gabadhaas hodaladda ama fanaanaddaah u geeyaa wayaquulu wuxuuna ku yidhaahdaa adcimiihi quudi wasqiihi waraabi waqanniihi uhees haadaa kanaa khayrun ka khayr badan mimaa shayga yadcuuka uu kuugu yeeraa ilayhi xaggiisa muxamadu waa u yeeraa irtiqaad u samaynaa gabadhan fanaanadaahu keena markaas wuxuu leeya cunto iyo cabid ku daldal una hees oo isku jejebi markaasuu le wakaas waxaa sanaynaa fiirso had waktigaaga ugu baabiinayda maxamed ma ogtahay shaniimooyinka iyo muraayada fiirsiga oo waxyaalaha ummadaha qulubta lagu baabacsho muraayadaha iyo waxa weeyaan fanaanada iyo hoodaleenta iyo waa waxyaalaha ummadda quluubtooda lagu dilo oo ummadaha diinka ka baabi'iyo wey diinka ka baabi'iyo maahan wax cusub maahan qorsho cusub waa un la sii casriyeeyey maahane muraayada iyagu maahan ayadiio noolay ba keenayaan taasaa sii dareedba soo maa ayadiio noolay bay soo taagayaan haddana muraayaddaa laguu soo dhexgelina marka dariiqatulkufaaraa la yidhaahdaa tilaabtaasu hore u qaada tilaabtaas wa fii daalika arrintaas anzala allaahu alla wuxuu ka soo dejiyey tacaala waa sarreeyaahay aayaddaanu alla ka soo dejiyey ilaa wuxuu yidhi wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man qof yashtarii gadanaa lahwa alxadiidi hadalka kiisa lagu mashquulo muxuu soo gadanaa addoon heesaydu soo gata waxa uu addoonta u gadana ayada jirkeeda maaha wuxuu ka rabay hadalkaas ay ku hadlaydo heestaasuu ka rabaa wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man gabal yashtari soo gadanaa lahwa alxadiisi hadalka kiisa lagu mashquulo liyudila muxuu soo gadanaa liyudila si uu dadka uga baadiyeeyo can sabiililaahi jidka alle bikayri cilmin oqolaan xaaluu ku sugan yahay wayatakidahaa iyo waddada alle inuu ka dhigto husuwan mid lagu jeesjeeso ulaa'ika dadka noocaasa ee soo gadanaa heesaha lahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo muhinun dulleeyo o ihaaneeye imsaada heesaha gadata waxa weyan canjarad heesuu soo gadana bal mobeelladay ka wada buuxaa bal masaajiddiian uga tukala ah kuwa nuucaasa ee codka malcuunka masaajidka soo geliya ama guryaha ku haysta kuwaas weeye kuwa cadaabka muhiimka ilahay ugu talagalay wuu ku dhaara jiray cabdullaahi mascuud aayaddaas inay saas tahay wallaahi ladii laa ilaha illa hu uu dhihi jiray ilaahay baan ku dhaaranaa aan ilaah kaloo xaq lagu caabudi jirin ee aayaddan heestaasi ka hadlayda ama dhegayso ama ha dhegaysan guri ku dhegayso dariiq ku dhegayso masaajidka la soo gal laakiin ilaahay ballan wuxuu kuu qaaday cadaab sharafta kaa qaaday iska daay seer ilaahay weyna dhegtaada aad ad waxa weyaan wax naar lagu kasbanaa ugu dhegaysanay ood ilahay uga caasimay subxaan allah waxa weyan shaqada fanaaniinta hoodaliinta dhammaan waxaas waxa weyan waa dariiqa naarta waa dariiqa naarta qofkii mobile ku dhegaysta kii record ku dhegaysta kii shaniimadan ka dhegaysta kulli waa isku mid waa dariiq naareed waa dariiq naareed ilahay uga cabso ahaali qodobka saddexaad ee waxa weeyaan loogu talagalay in looga hortago dacwada nabiga sala allahu calayh wasalam ee gaala ugu tahortag ugu tala gashay gaalada qodobka saddexaad ee ay ugu talagaleen inay kula dagaalamaan towxiidka iyo sunnada nabi maxamed sala allahu calayh wasalam ahaali arrinka saddexeeya ihaaratu shubahaat wa in shubhooyin la kiciyo wa takfiifu dicaayaat dicaayaadkana la badiyo dicaayaadka alkaadibata ee beenta ah qodobkaasna qodob muhiimu u ahaa in been abuur waxa weeya aad been abuurka loo badiyo been abuurka dicaayadda qodob muhiimu u ahaa gaalada ka hortagga tawxiidka ahaali qodobka saddexeeya ihaaratu shubahaat shubhooyin in la kiciyo waxaa la idhahdaa shubho waa waxaan daliil ahayn oo daliil u eg wax aan daliil ahayn oo daliil u egaal oo qofka aan wax magaratada uu daliil moodayo ilaahay qayrkiisu waa la caabudi karaa yaa ku yidhi alla keliyaha la caabudaa waa kanaahe waxa weya qaala tacala ilahay wuxuu yidhi waladiina aamanuu wacamilu saalixaat sow ilaahay ma dhihin maanaa idhi sow aayad qur-aan maaha ayaddaasaa tusayda ayadda say ku tusayda ayaddan waladiina aamanuu wacamilu saaliaat bal meeshay ka tusayda ka keen adugu subxaan allah ma og tahay qur-aankiiya waxaa la rabaa in soomaaliya laga dhigay mogta tafsiirka noocaas waa tafsiir khatara tafsiir waxaa jira moogtahay la yaab badan oo qur-aanka waxa weya sida qofku rabo iskaga fasirayo hadda ka hora waxa weya oday reer miyi ahaa oo meel goboloo aad u dhib badan jooga qofka haddii fulaynimo lagu dareemo oo u dhammaato gobolkaas kuma noolaa karo waa gobol dhib badan fulay inuu yahay hadday ku caddaato khalaas wey xataa gabar la siima oo u dhammaato marka meel wuxuu degan yahay geeda qora qodax badan leh ida geeda qodax badan luu degan yahay dhurwaa qataran waa jooga dhurwaa yaa yimid neefkuu qaatay islaanta waxay tihi dhurwaaga ka soo dhig neefka ninkuna xoogaa nin geesiya wadnuhu la shaqayna ma ahayn hadduu bahalkii dabagal bahalka ku cunaayo usiiyo ama qodaxdaa ku dilay hadduu yidhaahdo waan ka cabsaana gabadho subaxdii iyo maradeeda qaadana khalaas bal maxaa la samayn talaaduu keen xoogaa qur-aanku yaqaan waana caami caami oo hikaada yaqaan qur-aanka dhowr juz soo dhigtay wey kaasuu saas u fiiriyey uu yidhi maasha ilaahay uu yidhi wajacalna leyla libaasan bal siduu bal siduu ula sii libaas libaas leeyahay fiiriyo marka gabadhii waa iska miskiin waana gabadh mu'minaad ah waxay u qaadatay in ilaahay yidhi dhurwaayaan laga reebi ri markaasay tihi ilaahayba hadduu yidhi iska joog ha ilaahayba hadduu yidhi iska joog khalaas way iska soo fadhiisata gabadha ha ka daa'imsaga qosolka ha soo ma jeedo waa iska fadhiisata asagoon eedaysnayn marka tafsiirka noocaasa waa taxriif waxaas tafsiir maaha waa taxriif iyo qur-aanka ilaahay lagu dheeldheelayo wey ha waa dheeldheelid marka shubahaad waxaasaa la ihahdaa ha intaasoo kitaaba la qoraa intaasoo kitaab adilatlistiqaafa ilaahay qayrkiis in la tuugi karo konton iyo kow daliila ku soo aroortay waa aragna mid ay ku qoranta konton iyo kow ka war subxaan allah marka shubahaad waxaasaa la ihahdaa faqad agaru gaaladu waxay badiyeen min daalika arrinkaas wa tafananuu waana ku takhasuseen fiihi dhexdiisa in dicaayad la faafiyo qofka cay waa qof fidnaysan naga og adigu ma ogid waa fidnoobay waa heblow fidnoobay haddaad qayr ku ogid waa lagaaga dambeeyey fitana lagu ogyahay waxaa lagu ogyahay waxa weeyaan in yahuudi soo dirtay waxaa lagu ogyahay krishtanka xaggiisa inuu ka socdo waxaa lagu ogyahay cidda lacagta siinaan naqaanaa dawlad heblaa soo diratay oo mushaarka siidaan waa la soconna anagu labada boqoloo dollaroo lagu gatay diinta waxaasaa la sii daynay kulligood kan sheega xataa ogya inuu beenaalay isaga waa is ogi ilaahay waa ku ogi kan uu ka sheega waa ogi laakiin yaa loogu dan leeyay masaakiin caamaha wax ogeyn inay yidhahdaan war ninkan faraha laga daba taagay ba laga wa intaasaa laga raba ee kan sheega waa ogi inaan yahuudi soo diran wogya inaan dawladu wax siin wogya inaan cid kale wax soo dirsan wogya inuu waxa weeyaan kulliga ula socda beenaale inuu yahay isaga waa is ogi laakiin ujeeddadu waa maxay dadkaas in la isbaaraysto dadkaas in tawxiidka iyo sunnada laga isbaarayso intaasaa la rabaa falamaa agfaruu markay badiyeen gaaladii min daalika arrintaas oo watafananuu fiihi ay ku taqaquseen fa rubbamaa waxaaba la arkaa kaanuu inay ahaadaan yaquuluuna kuwa yidhaahda can ilqur'aani qur-aanka ka yidhaahda innahu qur'aanku adqaafu axlaamin waa qarawyaal isku dardarsan ha qur-aan wax inta habeenkii ku qarwo uu maalinkii dadka u sheega saasay leehi adqaafu axlaamin waa dhadhabyaal ama qarawyaal isku dardarsan qur-aanka alle ay saas ka leeyihin mararka gabo qur-aanka alle saas ka leeyihin ka war ey axlaamun waa qarawyaal kaadibatun been ah oo yaraahaa muxamedun muxamed uu arko sala allahu calayh wasalam bileyla habeenkii oo fa yatluuhaa uu akhriyo binahaari maalinkii wa axyaanan marmar kaanuu gaala waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahda iftaraahu asagaa been abuurtay min cindi nafsi nafsadiisa agtiisuu ka abuurtay waa been uu naftiisa asagu samaystay ee ilaahay kuma soo dejin wa axyaanan marmarna kaanuu gaaladu waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahda innamaa wax kale maahan yucallimuhu muxamed waxaa soo baray basharun binu aadam waxaan annagaa naqaan ninaan u meeri meeriya markaasu wuxuu leeyay alla ii soo dhiibay iyo waa la ii waxyooday waa naqaanaa qofka bara saasuu leeyahy wa rubamaa waxaa la arkaa qaaluu gaaladu inay yidhaahdaan in haadaa maa haadaa wax uu akrinaa ma ahan ilaa ifkun been abuur maahane been abuurkaasoo iftarahu oo asagu been abuurtay wa caanahu waxaana ku gacan siiyey calayhi been abuurka qoomun qoomkaas aakharina kale waan garanayna waxaan anagu nalakuma qaldi karo dadka aan wax ogeyn baa la qaldaa dadka aan wax ogeyn ayaa la qaldaa nalama qaldi karo waxaa maxamed akrinaayo waa waxaan horay u naqaan been abuuruu sameeyey kooxaa la soo abaabusha oo la samayda oo la diyaarida kooxdaasaa la diyaarida sidaasaa dadka loogu qaldaa saasay leeyihi in haadaa maa haadaa waxaa maxamed akrinaa maaha waa qur-aanka waxay saas leeyihi ilaa ifkun been abuur maahane been abuurkaasoo iftarahu asagu been abuurtay wa caanahu waxaana ugu kaalmeeyey ku gacan siiyey calayhi korkiisa been abuurka qowmun qoom qoomka aakharuuna kale ey waxay leeyihiin gaalo ishtaraka way wadaagsadeen huwa muxamed iyo wa zumalaa'uhu saaxiibadiis fi ikhtilaaqihi been abuurashadiisa qur-aankan markuu been abuuranayey asaga iyo saaxiibadiisa iskaga kaashaday saasay leeyihin ey ishtaraka waxaa wadaagay huwa muxamed iyo wa zumalaa'uhu saaxiibadiis fi ikhtilaaqihi waxa weeyaan been abuurkiisa qur-aankan way iska kaashadeen wa qaaluu gaala waxay idhaahdeen asaadiiru lwaliin huwa qur-aankan uu akrinaa asaadiiru lwaliin waa ummadihii hore beenahoodii iktatabahaa in loo soo qoruu dalbaday in loo soo qoro ayuu dalbada la ii soo qoruu yidhi fa hiya been abuuryadan tumla waa la meeriyaa calayhi tumlaa waa la meeriyaa calayhi korkiisa bukratan subaxdii iyo waasilan galabkii naga ka warrayna idinku waxba kalema ogidin waxaan u akrinaa waa beenay humadii hore isagu war kama haya mana yaqaane dadaa u soo qora oo la diyaariya dadaa u soo qora dadaa la diyaariya subaxdiina waa loo meeriya galabtiina waa loo meeriya annaga arrintaas og saasayna waa yidhahdaan gaalo wa axyaanan marmar qaaluu gaala waxay yidhaahdaan ina lahu maxamed waxaa u sugnaaday jinnan jinni ow amase shaydaanan shaydaan shaydaankaasoo yatanazalu calayhi ku soo dega bilqur'aani qur-aanka kula soo dega mila maa yanziluljinnu sida jinnigu ugu soo dego washayaadiinu shaydaanadu siday ugu soo degeen cala alkuhaani kitaabgaabloowyaalka dadka kitaabgaabloowyaalka calanleyda ah ee wax sheega sida shayaadiintu ugu soo degto muxamedna saasoo kale loogu soo dega udhihi jir sidaasoo kale weeye naga ka warhayna saasay gaalo tidhaahdaa sidaasay tidhaahdaa qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi raddan calayhim isagoo ridinaya ilaah wuxuu yidhi kuwaas hal unabi'ukum maydinkaga warramaa calaa man qofka tanazalu ay ku soo degto ashayaadiinu shaydaanada tanazalu waxay ku soo degtaa calaa kulli afaakin been badani dhammaantiis oo carabka ka been badan afiimin oo dembi badan oo qalbiga iyo afcaashana ka dembi badan saasay beenta ku soo degaan shayaadiintu qof shayaadiin la shaqaysta haddaad aragto oo waxa weeyaan kitaabaha rogaya khalaas waa inaad garataa waa qofka dadka uguna dembiga badan uguna beenta badan ma ahana qof saadiqa shayaadiinu lama shaqaysato lama shaqaysato sidaas ayuu ilaahay yidhi subxaana wa tacaala wayna ogyihiin nabi maxamed waa yaqaani sala allah alay wasalam ayagaa dhihi jireen maxamedun amiin waxay dhihi jireen waxa weya maxamedu saadiq ayagaa yiqiin muxamedkii amiinka ahaa run waxaan ahay weligeen kumaanaan arag ayagaa sidaas dhihi jiray oo ka markhaati kacay waxyaanan marka sidaasay dhihi jireen ey aayadda macnaheedu shiiku fasiray ey annahaa arrintu waxa weeye tanazalu inay ku soo degto annahaa shayaadiinta dheh annahaa shayaadiintu tanazalu waxay ku soo degtaa cala alkadaabi been badani alfaajiri ee faajir ah almutaladiqi ee ku dharooban oo ku wasaqaysan bidunuubi dembiyaal sida shayaadiintu waa noocaas waa la ogsoon yahay dadka kitaabgaabloowyaalka waxa weeyaan agarkooda kufriyaad markay ku hubsadaan kahor kuma soo degaan markay shaydaankan uu hubsado qofkan inuu kaafiroobay oo kufriyey kadib ay kusoo degaan oo uu isku dharoobo wasaq iyo macnaha dunuub iyo kufriyaad markaasay la shaqeeyaan oy warbixinta siiyaan ee qof daahira shayaadiintu lama shaqeeyaan wamaa jarabtum mana aadnaan ku tijaabin calaya korkayga kadiban been saas ku dhehlay nabigu wamaa jarabtum ma aadnaan tijaabin kuma aadnaan ogaan calaya korkayga kadiban been walaa wajadtum fiya anigana iguma aadnaan ogaan fisqan wax fisqiya labadaasana u shardiya shayaadiinto dadkay kusoo degayaan waxa weeyaan waa been iyo fisq fa kayfa sidee marka taquuluuna aada u leedihiin gaalo ina alqur'aana qur'aanku min tanziili shaydaani shaydaan soo dejintiis xaggeedu ka ahaaday saad ku leedihin wa axyaanan marmar kaanuu gaala waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahda caninebiy nabiga ka yidhaahda sala allahu calay wasalama innahu muxamed qad asaabahu waxaa asiibay nawcu nooc noocaasoo min aljunuuni waaliah fa huwa asagu yatakhayalu waa ismoodsiinaa almacaaniya macaanidu ismoodsiina macaaniya maskaxdiisa a ku soo dhacayda uma markuu ismoodsiiye ka gadaal yasuuquhaa macaanidaasuu dhalaalinaa fii kelimaatin kelimooyinuu ku dhalaalinaa kelimooyinkaasoo badiicatin xeel dheer kelimooyinkaasoo raa'icatin oo qofka aad u cajabgelida waxay dhahdaan waxaan uu qur-aanka leeyahay ninkan maskaxdiisa macaaniya waxbaa ku soo dhaca waxaas ku soo dhacayuu kelmada u samaynaa marka markaasuu wuxuu ku cabiraa tacbiir oo waxa weyn qofka cajabgeliya saas weyn waxa dhamuu qur-aanka idinkaga dhiga ilaa wuxuu yidhi subxaana asagoo arrintaas nooga warramayo masaxdal horaa ka horeeyo wuxuu yidhi shiiku marka waa axyaanan marmar kaanuu gaala waxay ahaayeen marmar kaanuu gaala waxay ahaayeen marmar yaquuluuna kuwa yidhaahda can inabiyi nabiga xaggiisa ka yidhaahdo sala allahu calayh wasalam innahu nabiga qad asaabahu waxaa asiibay nawcu nooc noocaasu min aljunuuni waali ah fa huwa asagu yatakhayalu wuxuu ismoodsiinayaho ku soo dhacaya almacaaniya macaani uma markuu ku soo dhaco ka gadaan macaanidaas yasuuquha waa dhalaalina fii kelimaatin kelimooyinuu ku dhalaalina oo macnaha ku cabira kelimooyinkaasoo badiicatin xeel dheer kelimooyinkaasoo raacicatin cajab gelinayda qofka kamaa yasuuqu siday u cabiraan ashucaraau dadka shucarada ah fa huwa muxamed shaacirun waa gabyay wa kalaamuhu hadalkiisuna shicrun waa gabay qaala allahu ilahi wuxuu ihi tacaalaa waa sarreeya alleh raddan xaaluu uu radinaya calayhim korkooda ilaahw radinaya baadilkooda ilahi wuxuu ihi sidaa qaala allahu ilahi wuxuu ihi tacaala alla waa sarreeyaahe raddan xaaluu radinaya calayhim korkooda washucaraau dadka gabya yatabicuhum waxaa raaca alghaawuuna dadka baadiyoobay sidooda shucarada waxaa raaca dadka baadiyoobay ayaa raaca alam tara miyaadan arag annahum shucarada yahiimuuna inay tegayaan fii kulli waadin waadi kasta oo min awdiyati lkalaami ka mid a waadiga looma jeedo kii dhulka ahaa hadalka waadiyaalkiisa waxa weyn mar xagguu ka bixi mar waxaad arkan isagoo qamre ammaanaya qofka gabyayga mar asagoo waxa weeyaan dumar ammaanaad arki mar waxa weeyaan isagoo meel kale dagaal iyo xarba ka hadlaa waadi kastoo hadalku maro waa la mara qofka gabyiga badanaaba qofka gabyayga waadi kastoo hadalku maro ayuu la maraa gabaygu ilaa marka wuxuu yihi subxaana alam tara miyaadan arag annahum shucarada yahiimuuna inay iska tagaan oo iska maraan fii kulli waadin tog kastoo hadalku leeyahay wa annahum shucarada yaquuluuna inay yidhaahdaan maa laa yafcaluun waxaysan samaynin soo maama arag shucarada waxay ku hadlaan ma samayn karaan xaggan ka booda xaggan ka dhaca cirkan mara daruurahan la guura ule markaasaad waxaa isleeda waxa maa banu aadan samayn kara waad ogi qofka shaacirka ama gabyayga wax uu ku hadlaa ma uu samayn karo xaggaasan mara xaggan ka dhaca xaggan ka dusa uleeya xaggan dila xaggan booda marka shucara saasaa lagu yaqaan marka saddex sifa ilaahay ku sheegay kow dadka raacsan waa dad baadiyoobay shucarada daad aragto fanaaniinta iyo heesaha iyo hoobaleynta iyo riwaayadaha iyo filimada iyo dadka ka daba dhaca wax khayra laa khayra fiih dad khayr luma raacaan waxaa shaqadaas iska leh oo ku caanbaxay dadka baadiyoobay dad kale wanaagsan oo ka shaqeeya ma jiraan dad wanaagsanu hees iyo fanaaniin iyo hoobaleyn iyo kama shaqeeyaan kama shaqeeyaan waa wax la ogyahy sifada koobaad oo ilahay ku tilmaami waa taas sifada labaad waa maxay markay gabyayaan waddo walba inay ka dhacaan oo waxa weeyaan qofku wax uu yahay kuma gaabsado markuu gabya ama heesayo taasna waa midda kale tan saddexaad oo lagu yaqaana waa maxay wuxuusan samayhi inuu ku hadlo fa haadihi tanu alaau khasaa'isa waa saddex saddex oo sifo weeye saddexdaasoo yatasifu ay ku sifaysan yihiin bihaa saddexda ashucaraau dadka gabya walaa tuujadu la heli maa waaxidatun mid oo minhaa saddexda ka mida fi nabiy nabiga laga heli ma sala allahu alay slam saddexda mid ka mida nabiga laga heli karo faaladiina dadka ittabacuuhu nabiga raacay hudaatun waa dad hanuunsan muttaquuna oo alla ka baqa hal qofoo baadiyaysano nabiga ma raacin saalixuuna waa dad wan wanaagsan fii diinihim diintooda bal fiiriya weligiin bal inaad aragtaan weligiin ma aragteen qof qurux badan oo nuurayo oo sujuuddu ka muuqato oo wejigiisu nuurayo oo meelaha meelaha oo lagu gado heesaha fadhiya weligii ma aragta wejigiisa haddaad saas u fiirido waxa heesaha gada iyo meelaha heesaha jooga acuudu bilaahi min ashaitan rajiim saddex goorood ka acuudu bilaysanay saas bal fiiriyo bilaahi calaykum markay idinka soo baxaan kuwa maaragtay meelaha heesta lagu gado fadhiya bal saas u fiiriyo cibro waxaad ku waansantaan ad wejigooda ku arkaydaan waxa wejigooda ka muuqda iyo meelaha dadka lagu sawiro iyo kuwa jooga meelaha dadka lagu sawiro iyo dadka ka shaqeeya bal fiiriyo hadduu waxa weeya shan bilood ka hor kuwaan aragna masaajidda ku jiri jiroo galay kadib markaasaad waxaad leeda wuxuu muusan ahayn banu aadan waad ku shakinay inuu banu aadan yahay xad sida ilaahay wejigiisa u duleeyey marka dadka nabiga raaceen dad nuuraya oo kayr leh oo iimaan galay oo taqwo iyo lagu yaqaan salaaxay ahaayeen marka wuxuu yidhi faladiina dadka ittabacuuhu nabiga raacay hudaatun waa kuwa hanuunsan muttaquuna ee alla ka baqa saalixuuna waa dad suusuuban fii diinihim diintooda iyo wa khuluqihim akhlaaqdooda iyo wa afcaalihim afcaashooda iyo wa tasarufaatihim maamulkooda wa mucaamalaatihim la dhaqmidooda dhammaan waa dad wan wanaagsan dadka hadday la dhaqmayaan hadday cilaadaysan oo isku mid walaa tuujadu laga heli maa calayhim dadka nabiga raacay masxatun wax raad ah oo min alkhawaayati habowga ka mid ah hal ahar xaata laga heli maa walaa tuujadu laga heli maa calayhim dadka nabiga raacay masxatun aharun raad oo min alkhawaayati habow ah fii ayi shaanin arrin kasta oo min shu'uunihim arrimahooda ka mid ah taas waa qodob tan labaad wa huwa nabiga laa yahiimu ma tago fil awdiyati waadiyaalka kulliha dhammaantood kamaa yahiimu siday u tagaan ashucaraa'u kuwa gabyaa bal iska badaayay yadcuu nabigu wuxuu dadka ugu yeerayaa ilaa rabbin waaxidin hal rabbi wa diinin waaxidin hal diina wa siraadin waaxidin hal wado saasuu dadka ugu yeeraya dadka nabiga raacayna waa saas hal ilaahay dadka ugu yeeraya welidaa saas daraaddeed bifadli illahi wa ixsaanihi hadduu qofku dariiqa nabiga raaco dicaayad wax kama dhibto ilaah keliya ha la caabudo ilaah keliya ha la baryo ilaah keliya ha la tala saarto ilaah keliya xugunkiisa ha loo xugun tago ilaahay keliya sharcigiisa ha la qaato qofku markuu yidhaahdo haddii konton microfon la qaato oo la yidhahdo waa beenaale annagaa og annagaa dareemayna meesha laga soo diraan naqaanaa waxa weyan saddex ilaahw dadka ugu yeeraya ummadda yuu ka gaalaysiin waxa weeyaan lagama celi karo maxaa yeelay waxa weeyaan hadduu toban caamo oo miskiinaho maangaada ceshado waxaa soo baxayda dad dareen le oo leh war horta wax la sheegay aan soo arko markuu tago in uu hal ilaah dadka ugu yeerayo war ilaah keligiis ha la caabudo hadhow beenaale intuu ku barana adaana isbar inaad beenaaleta uma baahna kaasu inuu hadlo xaqa sheega u yidha war beenaale iska ilaali umaba baahna adaa beenta isku caddayna maxaa yeelay saddex ilah dadka ugu yeeraa wadii dhahay soo ma waa loo tegey maxaa ka soo baxay war hal ilaah allah cirkeedu ka abuurtay keligiis hala caabudo keligiis hala tuugo keligiis hala tala saarto keligiis sharcigiis hala qaato maxaa soo baxaya beenaale inaad he marka dicaayaadkan horay u soco jireen hadda kadibna waa soconayaan adiga keliya waxaa lagaa rabaa inaad dariiqi nabiga cagta inaad ku haydo in kale iska hubsato markasta naftaada muraajice naftaadoo lumta wax walba kuugu daran adiga naftaadoo lumta ayaa kuugu daran dicaayad wax kaama dhibi karto konton qof hadday inta istaagan waa fataan waa fidnoobay dagaal fidnuu ka qayb gala annagaa og waxa weya zinadu dadka ugu yeeraa yahuuddaa soo dirsatay saddex ilaahu rabaa in dadku caabudaa waxaasoo dhan waxa weeyaan beento ayagay sida dushooda ugu degay waana cuqubada ilahay ku ciqaabo la ogyi dadka ahlu iftiraaga ah laakiin adiga waxaa la rabaa holhubso waxa aad ku suganta ma yihiin diinu rasuul taasaa la rabaa mar kasta naftaada adiga calow kaaga dar naftaada ma jiro haddaad adigu lunto cid kuu gargaarayda male ma jirto gargaarka alle waa weyn laakiin mar haddaad adigu dariiqii nabiga haydo dicaayadda dadku wax kama dhibi karto waa wax laogi dicaayadda dadku waxba kama dhibi karto waa been abuur waxa weeyaan mar dhow asaa iska faydma afar qof horta weyma oo haddee ibliis dad weyma oo qof kastoo dicaayadda la istaaga dad waa hela laakiin xaqu nuskuu hela xaqaa guusha ku dambayna taasaa la rabaa marka waxaa la rabaa qofka waxa ugu murugada badan inay noqoto naftiisa war aduu dariiqi ma hayda bar iska fiiri hubso dib u muraajice camalkaaga caqiidadaada kitaabka alle iyo sunnada nabiga ku miisaan murugada kuugu weyn naftaada ha noqoto cadowga kuugu weyn ood ka cabsataa naftaada ha noqoto naftaada khalaas nusrada ilahi waa diyaar markaas marka nuucaas ayay u hadli jireen kufaartu marka dadka nabiga raacay wax raad baadiya ma laga heli karo arrimahoodao dhan nabigana sala allahu calay slam waadiyaalka iskama wareego ee hal rabbiyuu dadka ugu yeeraa hal diinuu dadka ugu yeeraa waxa weyn hal waduu dadka ugu yeeraa wa huwa nabigu laa yaquulu ma yidhaahdo ilaa maa yafcalu wuxuu samayna maaha nabigu wuxuusan samaynan waa sameeya ma yidhaahdo mana ku hadlo walaa yafcalu mana sameeyo ilaa maa yaquulu wuxuu yidhaahdo dadka ugu yeeraa maahane fa ayna huwa nabigu halkee ka jooga marka mina shicri gaday iyo wa shucraa'i gabyay maxaa isku galay halkee nabigu uga sugan yahy wa ayna shicru gabayse halkee uga sugan yahay iyo wa shucraa'u dadka gabyaa minhu nabiga ismaba soo galaan fanaaniin iyo nabi maxamed ismaba soo galaan isku raadba maaha baadidoodun isma gasho fanaan haddaad tahay dariiqaaga waa la yaqaana nabi maxamed dadka raacay haddaad tahana dariiqaaga waa la yaqaan marka isku shaqaba maaha araabic qodobka afraad ee gaala u degsatay in waxa weeye nabiga sala allahu calayh wasalam looga hortago dacwadiisa anniqaashu waa in niqaash lala galo iyo weljidaalu dood in lala doodo oo lala murmo taasna waxay yidhahdaan waa qodob muhiim ah muran iyo dood in lagu kiciyo qodobkaasna qodob afraad ka dhigteen anniqaashu waxa weeye niqaash waa dood iyo weljidaalu muran wa kaanad waxay ahayd alaau qadaayaa saddex qadiyadood istaqradahaa mid ay qariibsadeen almushrikuuna gaalada jiddan si dhab ah saddex marka arrimooda ugu adkeed oo aad ay ula yaabeen saddexdaasay marka aad u didi jireen wa kaanad waxay ahayd alaau qadaayaa saddex qadiyadood istaqraraha miday qariibsadeen almushrikuuna gaaladu jiddan si dhab ah wa kaanad waxay ahayd saddexdaasu hiyal asaasa asaaska fi lkhilaafi khilaafka alladii khilaafka xasala xasilay baynahum dhexdooda iyo wa bayna almuslimiin muslimiinta khilaafka muslimiinta iyo mushrikiinta ka dhex dhacay asaas saddexdaas qadiyadooda u ahayd wuxuu yidhi wa kaanad waxay ahayd hiya saddexdaasu al asaasa asaaska fi lkhilaafi khilaafka alladii khilaafka xasala ka dhacay baynahum mushrikiinta iyo wa bayna almuslimiina muslimiinta fii amri diin arrinta diinta wa hiya saddexdaas waxay ahayd atawxiid ko towxiid alla keligiis ha la caabudo alla cibaadada ha loo kali yeelo aas-aaska waxay ahayd khilaafka gaalo iyo nabiga sala allahu calay wasalam waxaa la rabaa qofka muuminka ahow adiga labadii tee taaganta haddii xaggaas makarofon ka yeerayo war ilaahay keliya ha la baryo war ilaahay keliya ha la tala saarto war ilaahay keligiisa loo gowraco war ilaahay keligiisa laga shardi xirto war ilaahay keligiis kitaabkiisa loo xugun tago makarofonna xaguu ka yeeraya ilaahay baan baryaynaa awliyadaan baryaynaa boqoradii laga cananugaan baryaynaa labadaas makarofon waa ishaydaa qodobka la isku haya fiiri qodobka la ysku hayo fiiri adugu kii nabiga midka ahna raac waxaa la rabaa inta indhahan waxaa alla kuu siiyey in ilaahay barri qiyaama ku weydiin doono ood xaqa ku fiirido dhagahan maxaa alla kuu siiyey ilaahay maalinka la hor tago inuu wax lagaa weydiin doono inaad xaqa ku dhegaysato qalbiga maxaa alla kuu siiyey caqliga maxaa alla kuu siiyey qofkii qaylyada inaad iska racdan iyo alla kuu siiyey kuma siin waa inaad wax ku miisaanto caqliga ood xaqa ku garato ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaaika kaana canhu mas-uula saddexdaba ilahay hortiisa lagugu weydiin doono in dhagahaan si dhaba wax ugu dhegayso aniga i dhegayso hebel ha dhegaysan markuu kuleeyahay berri ilaahay marka la hortago isagaa kuu jawaaba isaga miyaa kuu jawaabi maya hubso horta marka hore xaqa iyo baadilka markaad xaqa iyo baadilka hubsato baadil dambe ha dhegaysan waa xaaraan inaad dhegaysato baadilow xaaraan wey laakiin hubso adoo hubsan haddaad dhagaha suuf gashato halkaad u socota halkaad aado ka war xaqii haddaad suuf ka gashato dhegah baadilkii aad ku dhegto wax hubso marka hore horta indhahaana wax badan wax ku akri qalbigaaga iyo caqliga alla ku siiyey oo mukalafka lagaaga dhigayna wax badan u fiirso khilaafka jira fiiri aad ugu fiirso baqiyigu meeshuu ka socdo iyo dalaalka iyo nusxiga iyo tawxiidkii sunada meesha ka socdaana kala fiiri khalaas marka xaqu kuu cadaado xaqa ku dheg baadilkana tuur hana dhegaysan mar dambe laakiin adigoon wax ogaan aa dhagaha suuf laguu geliyo lagu yidhaha dhegaysan halkaad dhagaha suufka u gashat marka waa nuucaas marka qodobka ugu horeeya ee gaalo iyo nabiga ay ku kala tageen waxay ahayd oo amrinka diinta tawxiidka labo war risaalatu rintaas labaad waxay ahayd risaalada rasuulaan ahay allah isoo diray taas ahayd ayaguna waa diidanaayeen arrinta waxa weya saddexaad walbacthu in laissoo bixina bacda almowt shayga ugu khatarsan oy aad u inkireen gaaladu taasuu ahaa in marka la dhinto ka gada laysoo bixina oo lays abaal marina fa kaanuu gaala waxay ahaayeen yunaaqishuuna kuwa ka dooda fii haadihi alqadaaya arrimahan wa yujaadiluuna waa ka murmi jireen xawlahaa hareeraheeda fa ama albacthu in laysu soo bixinaa bacda almowti geeri ka gadaal falam yakun ma ahayn cindahum agtooda fii daalika arrintaas ila tacajubu la yaabid maahane iyo wal istiqraabu hariibsi arrin ay aad u baciidsadaan ahayd ma qof dhintay ee lafihiisi bololeen aa dib loo soo bixinaa walle waa wax la yaab leh saasay dhihi jireen gaalo taas aaday ula yaabeen wuxuu yidhi faama albacthu in laysu soo bixiyo bacda almowti geeri ka gadaal falam yakun cindahum gaalo agtooda ma ahayn fii daalika arrintaas ilaa tacajub la yaab maahane iyo weli istiqraabu baciidsi ay aad u baciidsadaan istiqraab la yaab arrin hariib waa hariib waxaa la yidhahdaa shayga aan la oqoo jirin waa la yidhahdaa hariibka istiqraab iyo weli istibcaadu fogaysi alcaqliyu ee caqliga loo nisbeeyey faqad istibcaadkan macnaheeda waxa weeye arrintaasu caqliga waa ka fogtahay inay dhacdo caqlan inay dhacdo arrintaasu waa arrin aad u fog weye oo ma dhici karto arrintaas wey saasay leeyihin fa kaanuu gaala waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahda aidaa mitnaa anubcasu manala soo bixinaa dheh idaa mitnaa markaan dhimanno wa kunnaa aan noqonno turaaban caro iyo wa cidaaman lafo a inaa annaga lamabcuuhuuna kuwa la soo bixinaa miyaan nahay awa aabbaunaa aabbayaalkeenna ma la soo bixinaa aabbayaalkii alawaluuna ee horreeyey ale waa arrin la yaab leh ay yidhahdeen taasay dhihi jireen wa kaanuu gaalo waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdaa anurjacu manala soo celinaa soo qadaro anurjacu manala soo celinaa idaa mitnaa markaan dhimanno oo wa kunnaa aan noqonno turaaban caro daalika soo celintaasu rajcun waa soo celin baciidun oo caqliga ka fog iyo dhicitaankaba wa kaanuu gaala waxay ahaayeen yaquuluuna kuwa yidhaahdaa wa kaanuu gaala waxay yaquuluuna kuwa yidhaahdaa sida ilaahay noo sheegay ayay dhihi jireen wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaahdeen kafaruu gaaloobay hal nadullukum maynin tusinaa dadkii iskuu soo yeerayaan warkaala dado warkaalay wax la yaab laha in tusaynaa ayl nabigay tusayan dadka wa qaala aladiina kuwii waxay yidhahdeen kafaruu gaaloobay hal nadullukum maynin tusnaa calaa rajulin nin ninkaasoo yunabi'ukum iniin sheegaya idaa musiqtum marka laydin googooyo kulla mumazaqin googoyn dhammaanteed innakum idinka la fii khalqin abuuris inaad ku sugnaanaydaan abuuristaasoo jadiidin cusub waxaan idin tusi karaa ka war arrin la yaabla maanta ku tusaa waxaan ku tusaa nin ku leh markaad dhimato oo jirkaaga cadcad u googoo aa lagu soo bixina ka war haddaan ku tuso wax dhici kara maa cari tus waa kana kaalana keena anaa ku tusaa kaasaa le waa kana markaasuu inta saas faraha ilah iska tega ilahuna fidna waa fidnaysan yihin markaase waxay yidhahdeen aftara cala allah ma ilaahayuu ku abuurtay kadiban been aan dhihi jirna to mise waa waaray labay mid taa yidhahda inuu ilaahay ku been abuuranaho asagu isdhaameela oo uu caafimaad qabo oo uu been abuur u qasta tahay iyo inuu waalan yaho waaliyu ka keenayo labadu mid tahay laakiin si kale kuma dhici karto aftara ma abuurtay ay yidhaahdeen ma been abuurtay calallah ilahay korkiisa kadiban been ambihi mase waxaa ku sugan jinnatun waalli bal iskabadaayo ilaah wuxuu yidhi nabigu mana been abuuran mana waalnee aladiina dadka laa yu'minuuna aan rumaysnayn bilaakhirati aakhiro filcadaabi cadaab ay ku sugan yihiin iyo wadalaali baadi albaciidi ee fog wa qaala wuxuu yidhi qaa'iluhum koodii gabyaayo wuxuu yidhi xayaatun uma mowtun uma nashrun xadiiu khuraafataya uma camri wuxuu yidhi xayaatun nolol uma mowtun geeri uma nashrun isi soo bixin xadiiu khuraafa waa sheekadii khuraafa yaa uma camri taas anaa warkeeda ku haya sheekadii khuraafka sheegi jiray wey khuraafo markaad aragtaan weligiin xadiiu khuraafa waa inaad asalkeeda fahamtaan xadiiu khuraafa waxaa la yidhahdaa ninaa jinni u dafa muddo dheer alla waayey waadan buu yimid markuu yimid uu dadkii wuxuu uga sheekeeya waxay jinniga kala muteen habeena halkaas ka boodna habeena xagga ka dhacna habeena waxaas cunna marka wixii wax dadku aqbali karaan maaha ilaa wax la yaqaana maaha mogta jinni isku dhaqan ma nihin hadduu xataa dhaqankiisiiyo saxa ka sheekeeyo ma fahmi karno xaggaasaan ka marna habeena inta ka boodna habeena intaas u aadna habeena waxaas cunna habeena waxaas diidna markaasay war nagalata khuraafada yidhahda khuraafa ninkaa la yidhaha khuraafa carabtu marka qof kasta oo waxaan beena sheegay kadib waxay dhihi jireen xadiiu khuraafa waa sheekadii khuraafa asalku laakiin waa nin magaciis khuraafa nin magaciis oo khuraafa nin la dhihi jiray aa jinne qafaasheen mudday la maqnaayeen maalinkii dambuu yimid ay soo daayeen markuu yimid ninkii waxa weeyaan wuxuu ka sheekeeyey jinniga wuxuu ku arkay dhaqankoodii dadkii marka kulli waa inkireen illa wax la aqbali kara maaha wax la yaqaano kadib carabtu marka qofka hadalkiisa ay leeyihin waa been waxay dhihi jireen waa xadiiu khuraafa waa sheekadii khuraafa macnaha waa been aan sal iyo raad lahayn wey markaasi waxay idhahdeen nolol geeriya ka dambayda dibaa laysku soo bixinaa waa sheekadii khuraafa sheekadii khuraafa wey saasay dhihi jireen gabyowgo saas yii xayaatu nolol uma mowtun geeri uma nashrun is soo bixin xadiiu khuraafa wey yaa uma camrin uma camri taas anaa warkeeda ku haya aniga iga dhegaysa uu leeyay waqad radda allaahu ilaahay waa ridiyey calayhim korkooda bianwaacin nucyaalo ku ridiyey oo mina ruduudi radisyaal ah nucyaal oo radis ah ayaa ilaahay ku ridiyey xaasiluhaa duuduubkeedu waxa weeye annahum ayaga yushaahiduuna way arkayaan fi dunyaa adduunyada addaalima mid gar daran daalimkaas oo yamuutu dhimanaya duuna an yalqa asagoon la kulmin jazaa'a dulmihi dulmigiisii abaalkiisa waalmadluuma wa yushaahiduuna waa arkayaan almadluuma kii la dulmiyey yamuutu asagoo dhimanaya duuna an ya'khuda asagoon qaadan xaqahu xaqiisii min daalimihi daalimkiisii waxay kaloo arkayaan wa yushaahiduuna waxay arkayaan almuxsina qofka camalka wanaajinah alsaalixa ee suuban yamuutu asagoo dhimanaya qabla an yalqaa intuusan la kulmin jazaa'a ixsaanihi ixsaankiisii abaalkiisii iyo wa salaaxii wanaaggiisa abaalkiisii waalmusii'a way- wayushaahiduuna waxay arkayaan soo qadaro almusii'a qofkii xumaanta sameeyey yamuutu asagoo dhimanaya qabla an yucaaqaba iyadoon loo ciqaabin say calaa sayi'aati xumaanyaalkiisii fa in lam yakun hadduusan ahayn bacda almowti geerida ka gadaal yowmun maalin hadduusan jirin maalinkaasoo yubcahu lasoo bixina fiihi maalinka dhexdiisa annaasu dadka oo fa yu'khadu laga qaadayo min adaalimi daalimka laga qaadayo xaqii oo fa yu'khadu la qaadayo alxaqu xaqii min adaalimi daalimka laga qaadaa lilmadluumi madluumkiina loo qaadaa oo wayujzaa la abaal marinaa almuxsinu qofkii camalka wanaajiyey alsaalixu ee suubanaa oo wayucaaqabu la ciqaabaa almusii'u qofkii camalka xumeeyey alfaajiru ee faajirka ahaa haddaan sidaasu jirin lista waa waxaa sinaa lahaa alfariiqaani labada fariiq oo daalimiinta iyo dadka madluumiintaa sinaa lahaa waxaa sinaa lahaa gaalada iyo mu'miniinta taasaa sinaa laheed mujrimiinta iyo muminiinta isku mid noqo laha saasaa imaa laheed way sinaa lahayn labada fariiq walaa yakuunu mana ahaadeen baynahumaa dhexdooda farqun wax kala saarid ah bal iskabadaaye yasiiru wuxuu noqo lahaa addaalimu daalimku iyo walmusiibu qofka camalka xumeeyey ascado mid ka liibaan badan min almadluumi kii wax dulmiyey iyo walmuxsini kii camalka wanaajiyey attaqi ee taqiga ah waxa weeyaan haddii la yidhaahdo bacfi ma jiro fiiriya ilaahay dhulkan ayuu goglo abuuray cirkan ayuu ka dul taagay daruuruu dhex dhigay geeduu dhex dhigay xooluu dhex dhigay daduu ku dhex abuuray risqigiisiyaa la cunaa dabayshiisiyaa la cabaa nicamtiisiyaa la cunaa mid waa kufriyey ilaahay abuuray waa ku kufriyey macaasi u adeegsanaa macaasi ayuu u adeegsanaa ilaahay nicamtiisii shirki kufri dhiig muslin zino qamre cabid xaaraan hees iyo muusiq intaas way noloshiisa dadka waa dhaca waa dila qofna tawxiid iyo daaca ilaahay u adeegsanaa nicamtii waxaa dhacayda dadkii mu'miniinta ahaa kufaartii mujrimiintii inay qaar dilaan qaar dhaawacaan qaar xabsi dhigaan qaar ciqaabaan haddii la yidhaha bacfi ma jiro bacfi ma jiro fiiri qofkan gaalkaa wuxuu rabuu cunay adduunka intuu joogo wax ilaahay diintiisa uga joogaya male meeshuu rabuu ku shahwo guta wuxuu rabuu diiday wuxuu rabuu ku hadlay qofka muuminkaana wixii u baahnaa oo cuntadiisa ah ilahay dartiisa uga tegay inay xaaraan yihin markuu ogaaday shahwo gudashadiisii in badan wuxuu uga tegay ilaahay dartiis markuu ogaaday ilahay inuu u diiday hadallo badanuu ku hadli lahaa ilaahay dartiis uga jooga markuu ogaaday alla inuu ka caroonaa labadoodi haddii la waa dhinteen lasoo bixin maa yaa labadoodii fiican ee daalimkaa fiicnaana waxaa yidhaha daalimku wuxuu rabo oo iska tuntay intuu adduun joogay dhibaatana kuma dhicin oo wax uu waayey male iyo ciqaabka uga timi fiiri laakiin qofkii alla caabuday ee dadaalay ee adduunka naftiisa xabsiga geliyey aakirana wax kuma helin adduunkana xabsiga ku jira marka waxay noqonaydaa mujrimiintaaba fiicanba marka qofka sidaas yidhaahda ilaahay ma caayi mise waa ammaan waa caayi qofka sidaas yidhahda maxaa macnaheed waxay noqon ilahay cadli maaha saasa ay noqon qofkii waxa weeyaan ilaahay dartiis uga tegay wax badan ilaahay dartiis wax badan u sameeyey ilaahay dartiis u dhibtooday inuusan waxba ku dheefin qofkii wax walbana naftiisa raacay ee ilaahay ku kufriyeyna uusan wax dhibaatahu soo gaarin adduunkana uu wuxuu raba sameeyey ilaahay cadli maahana ka imaanaya marka qof wax weyn u fiirsada ma dhihi karo bacsi ma jiro ma jiro whaadaa kanu kayru macquulin waa waxaan la gara karin ilaaqan si daysnaan walaysa min alcadli cadligana uga mid maahan fii shayin shayna sinada cadli waxaas uga mid maaha wax lagu hadlana maaha walaa yutasawaru mana laga suuraysa karo min allaahi alle subxaanahu alla nastahane ma la suuraysa karo an yabniya inuu dhisay nidaama khalqihi makhluuqiisa nidaamkiisa inuu dhisay calaa mili haadaa sidaana uu dhisnay calaa mili haada ulmi dulmigan inuu u dhisay iyo walfasaadi fasaadkaas ma la suuraysa karo oo ilaahay cirka saas u dhisay goor dhulka u goglay nimcada dhex dhigay oo uu yidhi qofo wux rabo markaa iska sameey ma la suuraysa karo ilahay saas yeelay mana dhici karto cadliga ilaahayna ulaa'iqu ma aha walaa yutasawaru lama suuraysa karo min allaahi alla xaggiisa subxaanahu allaa nastahane an yabniya inuu dhisay nidaama khalqii makhluuqiisa nidaamkiisa calaa mili haada dulmi dulmigan oo kale iyo walfasaadi fasaadkan qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi afa najcalu lmuslimiina muslimiinta ma waxaan ka yeelaynaa kalmujrimiina gaaladoo kale ma gaaloo kalean ka dhigaynaa dadka muslimiintaa maa lakum maxaa idiin sugnaaday kayfa taxkumuna seed wax u xukmaydaan xukunku fool xukmidina haddii la yidhaha bacfi ma jiro mujrimkiina waxba dhibaataha soo gaarima weye muuminkii adduunka u dhibtooday alla dartiisna wax helima marka waa xukunku fool xumidina wey xukunkiinu fool xuma wa qaala ilaah wuxuu yidhi am xasiba ma waxay u maleeyeen aladiina dadka ijtaraxuu shaqaystay asayi'aati xumaanyaalka dunuubta xunxun dadka shaqaystay ma waxay u maleeyeen an najcalahum inaan ka dhigayno kaladiina kuwiioo kale aamanu allihii rasuul rumeeyey oo wacamiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan sawaa'an xaalo ay isku mid yihiin maxyaahum noloshooda iyo wa mamaatum geeridooda saa'a waxaa xumaaday ma yaxkumuna waxa gaala xogmayda xugun xumaa qofka isyidhi kii xumaanta ka shaqeeyey iyo kii iimaan iyo camal saalixa ka shaqeeyey waa isku mid addunya aakhirada xukunku fool xumaa wa ama alistibcaadu fogaysiga alcaqliyu ee caqliga loo nisbeeyey fa qaala ilaa wuxuu yidhi raddan calayhim isagoo ridina fii daalika arrintaas oo caqlan ma dhici karto ay leeyihin qof dhintay ee lafihiisii kala googo-een in la soo nooleeyo ma dhici karto markay yidhaahdeen alla wuxuu uga jawaabay sidaan ilaa wuxuu yidhi a antum idinka miya ashaddu adayg badan khalqan xagga abuurista ami samaa mase samada banahaan samada alla waa dhisa cirka iyo dhulka alla waa abuuray marka cirka iyo iyo dhulka iyo adiga yaa weyn qof kasta ogya cirka iyo dhulka weyn gaaladana marka la yidhahda cirka yaa abuuray dhulka yaa abuuray waxay leeyihin allah idinkamayna abuuri karan markaad dhimataan maya ay leeyihin de waxaas wax iswaafaqi kara mayi waa la fahmi kara qof walba waa fahmi kara inay tahay hadalkaas hadal iska dhex ah cirka alla abuuray dhulkana asagaa abuuray hal qofna naf ma geli karo taas waa la fahmay inaysan soco karin wa qaala ilaah wuxuu yidhi awalam yarow miyaysan ogayn ana allaaha alle alladii allaha khalaqa abuuray alsamaawaati cirharyaalka waalarda dhulka walam yacya aan kuna daalin bikhalqihinna abuuristooda biqaadirin mid awooda inuu yahay miyaysan gaalo ogayn calaa an yuxyiya inuu nooleeyo almowtaa kuwa dhintay balaa inuusan awoodin iska daa innahu alle qadiirun waa mid awooda calaa kulli shayin wax walbaba wa qaala ilaah wuxuu yidhi walaqad calimtum gaala waad ogaateen an nash'ata abuuristii alulaa horreyday tii hore yaanin abuuray sow alle maahan falowlaa tadakaruun hadda maa waansantaan kaan ladihin wa qaala ilaah wuxuu yidhi kamaa bada'naa sidaan u bilownay awala khalqin makhluuqa awalkiisii aanu cidduu ku soo celinayna awal yaa abuuray sow alle maahan sidii oo kalen kusoo celinaa ilah yidhi subxaana wacdan ballanqaad aan ballanqaadno ilah yidhi wacdan ay wacdallahu alla ballanqaaday wacdan ballanqaad ballanqaadkaasu calaynaa korkeenna ahaaday innaa annagu kunnaa waxaan ahaanay faacilina kuwa arrintaas samayna oo sidaan marka horeba ayagoon wax jir ahayn u abuurnay aan dibna u soo celinaynaa wadakarahum gaalada ilaahay wuxuu xasuusiyey maa shay huwa muctaadun mid la yaqaan an ladayhim agtooda wadakarahum gaalada ilaahay wuxuu xasuusiyey maa shay huwa muctaadun mid la yaqaan an ladayhim agtooda wa huwa arrinkaas waxay tahay ana alicaadata soo celinta huwa ana alicaadata soo celinta ahwanu fudud caleyhi korkiisa caad ahaan waxay dadkao dhan u yaqaaneen shayga marka horeeto inaa in la bilaabo iyo markuu xoogaa hallaabo in la farsameeyo yaa fudud in la farsameeyo yaa fudud hadda rikoor hadduu ka hallaabo ma helaysaa qof maanta inta ugeyda soo hagaajiysa oo la heli maa mid inta meel fadhiisa rikoor samayn kara hadda magaalada maku haydaa sow ma anaheedu ma ahan marka war bilaabidda iyo soo celinta waxaa fudud marka soo celinta soo maha alle qofkan yaa abuuray asalkiisa alle markii naftu ka dhacda sooma geli karo xataa marka isagaaba marka hore bilaabe marka waa wax qof walbaa fahmi kara laakiin waa mucaanidiin wa qaala ilaah wuxuu yidhi afacayina ma daalnay uu ilaah yidhi war ma daalnay bilkhalqi abuuristii ala weli horreyday ma ku daalnay bal iska badaaye hum gaaladu fii labsin shakiyay ku sugan yihiin min khalqin abuurisay shaki uga sugan yihiin abuuristaasoo jadiidun cusub wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وslm وbaarak عlى nabiyina mxamed